habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo jowhar kusoo dhowaada warka habeennimo madaxweynaha dowlad goboleed hirshabeelle oo mashaariic ka daafuray qaar kalena ka dhagax dhigay degmada moqokori ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo baydhabo ka daafuray talaalka carruurta ka yar shanta sano shir looga hadlayay horumarinta amniga garoonka aadan cadde oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamkana caawa waxaa ugu waaweyn israa'iil oo duqayn ay ka geysatay iskuul ku yaala khaza ku dishay soddon qof oo falastiiniyiin ah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxayna qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkana waxaad kusoo dhowaataan warkiio faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleed hirshabeelle ayaa mashaariic ka dahfaray qaar kalena ka dhagax dhigay degmada moqokori maxamed abukar caseer ayaa qodobkaasina inoo sii dheereynaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta xariga ka jaray islamarkaana dhagax dhigay mashaariic kala gedisana oo laga hirgeliyey lagana hirgelin doono degmada moqokori ee gobolka hiiraan mashaariicda xariga laga jaray ee degmada moqokori laga hirgeliyey ayaa waxaa ka mid ah dugsi hoose dhexe xarunta maamulka degmada garoonka ciyaaraha degmada xarunta maxkamadda degmada nalalka cadceedda iyo ceelbiyood sidoo kale waxa uu madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen uu dhagax dhigay mashaariic kala gedisana kuwaasi oo ay ka mid yihiin dugsi sare suuq xoolo xarunta xanaanada xoolaha buundo looga gudbo togbiyeed iyo saldhigga booliska degmada moqokori ayaa sidoo kale waxaa heer gebagebe ah maraya mashaariic ay bulshadu maalgashatay waxaana ka mid ah isbitaalka degmada moqokori garoonka ciyaaraha m c h iyo aargada degmadaasi munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin isugu jirta heer gobol iyo heer maamul goboleed madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageede ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta maanta ka hadashay munaasabadaasi aadaan u faraxsanahay waxaanan ku faraxsanahay waxay yihiin ree moqokuri say dowladdu ugu faraxsan yihiin iyo dowladdu say moqokuri ugu faraxsanta aad iyo aadaad u mahadsan tihiin meelo badan oo kalaan iskugu tigi doonnaa habeenkiina waa iswarsa doonnaa maalinkiina waa iswarsa doonnaa degmooyinka hiiraanna intaa laga soo galay waana lagu sii socon doonaa haddii alla idmo waana la dhammaystiri doonaa haddii alla idmo madaxweyne cali guudlaawe oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in maamulka hirshabeelle ay ka go-an tahay in uu ka shaqeeyo horumarka bulshadiisa iyo weliba adkaynta amniga waxaa xaqiiqa mashruuca la yidhaahdo xasilinta haddaan dhiig intaas la eg bixinay maxay ka faa'iideen marka in la yidhaahdo ummadda ku nool dowladda hirshabeelle mashaariic badan ayaa ka fushay indhihiina aad ku aragteen degmadaad joogtiin waxa mashaariicee ka fulay guud ahaan degmooyinkaa soo marnana sidaan oo kalea mashaariicna looga xilig jaraayay mid kalena loo dhagax dhigaayay waxay caddayn u tahay marka in uu hirgalay amba wax wanaagsan ka qabsoomeen mashruuca xasilinta kadib markii dalka laga xoreeyey waxaan leehay wax badan a qabsoomee cid kastae gacan ka geysatana waa u mahad celinaynaa wixii dhimanna waan dhammaystiraynaa ilaah idinkiis oo horumar haddii ilaah yidhaahdo ee waad ogtihiin dalku waa federaal federaalkana qof weliba inay deegaankeeda horumarkiisa ka shaqaysaa la rabaa haddaan ka soo qaadno degmadan maanta ku sugannahay ee moqokori lixdameeyadii ay magaaladan meesha ku tiilay wax haba yaraatee adeeg bulshahay ka fuleyna ma jirin waxaa suuro galay maanta sharciyaddii degmadiiaa suuro galashay mashaariic intaan la egna weligeed waa hubaa lagamana xirig jarin lagamana dhagax dhigin federaalkii waad ka faa'iideen waad weel cugateen waxaan leeha waa mahadsan tihiin reer moqokori degmada moqokori ayaa waxay ka mid noqonaysaa degmooyinka uu maalmihii lasoo dhaafay bouqanayay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo la socota waxaana uu hore u soo booqday qaar ka mid ah degmooyinka gobolkan shabeellaha dhexe madaxweyne cali guudlaaw iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in ay sidoo kale ay booqdaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada faahfaahinta warkaasina waxaa lay diyaara cabdiqaadir maxamed iimaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa magacaabay xubno uu ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare xamse oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ku xusan qodobada sagaashan iyo todoba dhibac sagaashan sideed ilaa iyo boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ah islamarkaana uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuna garaabsaday howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumaduuna magacaabay xubnahan kale ah kow mudane jenaraal bashiir maxamed jaamac bashir goobe wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul aadanaha labo mudane cumar cali cabdi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga saddex mudane saciid maxamed maxamuud xayid wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta afar mudane maxamuud cabdiqaadir xaaji jeego wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ka daafuray talaalka carruurta ka yar shanta sano qodobkaasina waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray ibraahim isaaq munaasabadda daahfurka qorshaha gaarsiinta adeega tallaalka carruurta da-dooda ay ka yartahay shanta sano oo weli aan la tallaalin ama tallaalka si toos aan u qaadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan xaaji cabdi jiidow mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda caafimaadka federaalka hay-adaha w ho iyo sidoo kale yunisef munaasabadda oo sidoo kale ay ka soo qaybgaleen qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan xaaji cabdi jiidow iyo mas-uul ka socday hay-adda yunisef oo si toosa u faahfaahiyey tallaalkan oo muddo toddoba maalmood ah ka socon doona deegaanada koonfur galbeed hadafka laga leeyahay maadaama la arkay in cudurro badan oo la dabargooyo ay soo noqdeen khaasatan soomaaliya waxaa ku soo noqday dabaysha jadeecada gowracatada cudurro aan mar hore la arki jirin hay-adda anigoo ku hadlaya magaca hay-adda unisef iyo w h o waxaan mar walba garab taagannahay wasaaradda caafimaadka inaan ka caawino wixii technical iyo financial support ay u baahan tahay si lagu gaaro carruurtaaneed carruurta ku noolka soomaaliya ee aadan qaadanin talaalka waxay gaaraan hal milyan iyo bar koonfur galbeed waxaa ku nool khiyaasatan saddex boqol iyo afartan iyo lix kun oo carruur oo aanan qaada shan sano ka yar oo aanan weligood la talaalin marka waxaa fursaddan waxaa fursad allaama helaan ah waxay ku eg tahay sanadka dambe waxaana la rabaa inaan gaarno carruurtaaseed sida cudurradaaneet nooga baaba'aan aan kadib eh, mudane madaxweyne farxad weyn ayay noo tahay in maanta noo daafurtid talaalkan talaalkan mudane madaxweyne waxaan gaarsiinay ilaa shan iyo toban degmo oo koonfur galbeed ilaa qurac joomo kurtuwaarin waxaan ka gaarsiinay boolumareer deegaanada dhan waa geeni Eh, maanta daafurkaa kadib howsha waa bilaamaysaa carruurta si fiican in loo talaalo sida doctor ubax noo sheegtay madaxweyne gaabkii jiray oo caruuro qaar waxaa jirtay talaalo la siiyey loo- aan la dhammaystirin hal talaal ay qaateen laba talaal iyo saddex talaal ay qaadan kuwaas in laga daba tago talaalada loo dhammaystiro talaalka waxaa ku jiro eh, misliska kan jadaacadaha ku jiro kan dabeesha waaye iyo kan covid baa ku jiraan ool talaal oo soomaali dhan waaye marka siidada dhan waa noo- waa la daafur maantana adaa noo daafuraysid
madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed ku ammaanay dadaalada ay ugu jiraan sidii adeeg caafimaad ay u gaarsiin lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana uu sheegay maadaama tallaalkan uu muhiimad gaara u leeyahay bulshada in bulshada hooyooyinka iyo sidoo kale cid walba lala kulmayo lagu wacyigeliyo inay qaataan carruurtooda tallaalka maanta eh, munaasabadda ah furitaanka tallaalka carruurta shanta sano ka yar ayaan u taagannahay Eh, runtii waa arrin em, muhiimaddeeda leh oo wax aad loogu farxo ah in maanta carruurta soomaaliyeed weliba gaar ahaan carruurta koonfur galbeed ay helaan tallaal cudurrada guud oo socda ah looga hortegaayo sida ay takhaatiirta iyo eh, wasaaraddaba ay noo sheegtay eh, carruurta guud oo ka faa'iidaysan doonto waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan ay wakhti geliyaan ilmaha shanta sano ka yarna la keeno xarumaha caafimaadka loo geeyo takhaatiirta tallaalkana ay qaataan sidaasoo kale eh, takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayadana waxaan leenahay meel walba oo aad gaarsiin kartaan tallaalkan ha la gaarsiiyo si ay uga faa'iidaystaan ardayda eh, carruurta soomaaliyeed loona tallaalo Eh, waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii nagala shaqeeyey oo ugu horeeyaan unisef iyo w h o iyo wasaaradda caafimaadka intaba waa shir looga hadleeyey horumarinta amniga garoonka aadan cadde ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur shir looga hadlayay amniga garoonka aadan cabdulle ee caalamiga ah ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay garoonka aadan cabdulle shirkan oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka kala socotay hay-adaha dowladda maareeyaha maamulka garoonka aadan cabdulle maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ska e hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waaxda canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda taliyayaasha booliska iyo ka nabad sugidda ee garoonka aadan cabdulle ururka madax bannaan ee adeega diyaaradaha hay-adaha qaramada midoobay ee unsos iyo unhas shirkadda fafori iyo shirkadda sahal shirkan oo inta uu socday si hufan looga wada hadlay islamarkaana la isku weydaarsaday arrimo muhiim ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamijka amniga garoonka kaa oo qeexaya habka loo maamulayo amniga garoonka waajibaadka hay-adaha garoonka iyo sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha amniga si uu garoonka ula jaanqaado garoomada caalamiga ah ee dhigiisa barnaamijkani maanta lasoo bandhigay ee kulanka ayaa waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee xeerarka duulista rayidka ee ekaawo iyo xeerarka duulista rayidka soomaaliyeed maareeyaha maamulka garoonka aadan cabdulle mudane maxamed siciid cabdulaahi oo shir guddoominayay kulankan islamarkaana soo xiray shirka amniga garoonka aadan cabdulle ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay bilaaban doonto sidii looga wada shaqayn lahaa fulinta barnaamijkan ee la xiriira amniga garoonka aadan cabdulle iyadoo ay hormuud ka noqonayaan hay-adaha amniga sida booliska iyo nabad sugidda ee dowladda federaalk soomaaliya ugu qaabilsan garoonka aadan cabdulle
maantay waxaa noo soo gabogabooday dhammaystirka brogramka amniga garoonka kaasoo ah brogram waafaqsan sharciga u degan soomaaliya ee amniyada garoon amniga garoomada soomaaliya iyo shuruucda caalamiga ah ee icawo annex seventeen kaasoo qeexi doona procedureska nidaamka iyo habka loo marayo sugidda amniga isagoo qeexaya hay-adaha kala duwan ee airboortka ka shaqeeya waajibaadka ka saaran amniga garoonka waxa programkii waa noo diyaarsan yahay programkaas oo fulintiisa ay u xil saaran yihiin mas-uulna ka yihiin kuna dabageli doonaan kuna fulin doonaan dhammaan hay-adaha iyo dadka ka shaqeeya garoonku ay ku fulin doonaan hay-adaha amniga garoonka booliska iyo nabad sugidda waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya cid kasta waddadii ay mari lahayd inay u caddaato qofkii waddada uu mari lahaa ka leexdana hay-adaha amnigu waxay ka qaadi doonaan tilaabo sharciga waafaq dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaana waa raadiyo jowhar militariga israa'iil ayaa weerar ku qaaday iskuul u dhow magaalada deer albalah oo ku taal bartamaha khaza halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan soddon falastiiniyiin ah in ka badan boqol kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo ay maamusho xamaas ciidamada israa'iil i d f ayaa sheegay in xarun talis iyo maamul oo xamaas leedahay ay ku dhex tiil gudaha iskuulka khadiija i d f ayaa intaa ku dartay in xamaas ay xarunta u adeegsatay meel gabaad ah oo ay ka hagaan kuna qorsheeyaan weerarada iyo keedinta hubka wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in muuqaalada ay muujinayaan in dadka la laayay ay ahaayeen dad rayid ah oo u badan carruur dhegaystayaal war waxdar iyo dibad inaga soo gaara waa inagintaa cidda warkayga uu seegay waxay dib ugu daalcan kartaa beejkeen facebook ku leenahay raadiyo joar intaan mar kalaabada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo